horta marka u horeysa dad ilaa labiyo toban milyan ah waxaa la ogaaday inay u badan tahay isbedelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay lamid waxyaabaha la mid ah ee dabeecadda ay ka mas-uul tahay ilaa sagaal milyan oo dhadhowna waxa weeyaan wadamada khilaafku inta badan maaragtay uu soo jiitamay sida soomaaliya iyo south sudan tiro kale oo ilaa lix milyanana waxa weeyaan wadamada dhaqaalahoodu ama lacagtoodii hoos u dhacday ama dadkii awooddii dadka ee waxiibsashadu ay hoos u yaraatay laakiin guud ahaan sida la ogyahay wadamada tiro ahaan u badan gobolka waa etoobiya etoobiya oo boqol milyan kor u dhaaftay waxaa dadka maaragtay waxaa ka socday khilaafaad ka dhexeeya qowmiyadaha wadanka jira waxaa jira dad qaxootiyo jooga markaa tiri ahaan markii la isku wada duubo waxaa ilaa siddeed milyan oo qof ayaa etoobiya dadka mucaawano degdega u baahan ka mid a xagga wadamada kale ku xiga waxaa ka mid a koonfurta sudan oo iyana maaragtay khilaaf aad i uga socdayo ilaa lix milyan iyo dheeraad ay ahayd dadka u baahan soomaaliya ka war soomaaliya waxay ahayd ilaa laba milyan iyo boqol kun ayaa tirada u baahan ay ahayd soomaaliya lafteeda waxaad ka ogtahay maaha dad uun horta hadda uun u baahday dad badan oo barakacay oo weli wadanka jooga ayaa jira dad had iyo jeer u baahan in wax la siiya ayaa jira dad kale oo abaaraha iyo iyo cimilada iyo waxaasina waa jira waa arrimaha soomaaliya inkastoo aan sheegnay sababaha u weyne inay khilaafaadka iyo cimilada iyo dhaqaalaha yihiin soomaaliya intaasoo arrimood iyo in ka badan maaragtay intii u weyne mayaan ayada lafteedu waa intaasa marka warbixintiina maku sheegteen meelaha ugu daran tusaale ahaan soomaaliya oo kale goboleeda aad ugu daran oo dadkan labada milyan iyo boqolka ah ay ku dhibaataysan yihiin wallaahi sidaan kuu sheegay horta waxaa jirta hay-ad kale oo nala shaqayso oo un-ta ka mid a oo hadda soomaaliya soo saartayba maaragtay gobolgobol iyo degmodegmo u soo saartay soomaaliya waxaad moodaa inay ku wada baahsan tahay arrinku ku baahsan yahay waqooyi ilaa ilaa koonfur meelaha sida gedo banaadir baa ka mida gobolada dhexaa ka mida soomaaliya waxaad moodaa in aanay meel keliya ku koobnayn ay baahsan tahay arrinka arrinka nafaqadarradu waa tahay waa tahay doctor cabdi jaamac waxyaabaha dadkan ay u baahan yihiin waxaad sheegteen inay dhibaatooyin dhanka nolosha iyo macluul caawinaadna u baahan yihiin toddoba iyo labaatan milyan oo geeska africa ku nool wadamada igaad waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihiin ama dhibaatooyinka rasmiga ah ee dadkan ay wajahayaan maxay kala yihiin
waa su-aal wanaagsan waxa weeye waxyaabaha rasmiga waxyaabaha daruurigeed ee qof bini aadan oo oo barakacay ama xoolihii ka dhammaadeen uu u baahan yahay weeye waxay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyo ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin caafimaad marka waxa weeye wadamada wadan walba hay-adaha wadamada laftooda hay-adaha u qaabilsan abaaraha iyo masiibooyinka ayuu un-ta qolooyinka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa dadka kale ee hay-adaha aan dawliga ahayn wadan walba waxaa lasoo saaraa marka nambarka la ogaado qorshihii lagu wajihi lahaa marka sida soomaaliya oo kale waxaa jira qorsho la sameeyey oo dowladda soomaaliya iyo gobolada iyo muxuu ahaa hay-adaha caalamigii ay iska kaashadeen isla soo saareen oo isla meel dhigeen islamarkaana ay dadkii ay caawin lahaayee wax ka tari lahaana iyana la ogeysiiyey so wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii marka anagu tirooyinka iyo laysla xaqiijiyo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii arrimaha loo wajahi lahaa waxay ku xidhan tahay sida badan dhaqaalay ku xidhan tahay marka mararka qaarkood lama wada helo waxaa maaragtay dhaqaale loo baahan yahay laakiin inta badan badankeeda qorshaha midaysane ay hogaaminayaan wadamadu ayaa lagu helaa lagu soo sameeya waa tahay idinka ka igaad ahaan maxaad ka qabateen igaad ahaan anagu horta marka u horeysa kor baan maaragtay daraasadaha iyo isku keenista dadka iyo iyo wacyigelinta wadamada iyo dadka kale ee dhaqaalaha bixiyo ayaan ka shaqaynaa laakiin xagga fulinta arimadaas waxay ka socdaan waxaa wadamaday ka socdaan laakiin marmar baa jirta ay awoodda ka badato sida sanadkiina dhaafay soomaaliya iyo iyo koonfurta sudan waxay dhibaatadooda aad bay u yaraa cuslayd marka iigaadku waxay sameeyeen waxay la xidhiireen deeqbixiyayaasha waxay soo ururiyeen oo waxay soomaaliya iyo sudan labadooda lacag bay soo maaragtay soo ay soo ururiyeen lacagtaasoo toddobaatan milyan iyo dheeraad ahayd oo ay lagu caawiyey heedihii fulinta ee arintaa ka marka kor ahaan iyo wacyigelinta wadamada ta dibadda ta deeqbixiyayaasha waxaas ayay igaad ka shaqaysaa markii loo baahda ee ay arintu ka taagroonaato wadanka iyo hay-adaha wadanka ka shaqaynayana waxay ku tartaa inay maalgelinta u raadiso qorshihiina muxuu yahay marka igaad ahaan ku aadan wax ka qabashada dhibaatada ka taagan geeska africa qorshuhu waxa weeye sidaan kuu sheegay waxaa jira initiative ama aragti ah in arinkan abaaraha ee soo noqnoqonaya in loo sameeyey qayb iigaadka ka mida oo maamusha oo sanad walba tiradu ay ka mid tahay sidii loo heli lahaa tirada dhabta ee dadka wax u baahan hadda shirkan socdaa ka mida shirkaasi wuxuu noqon doonaa markaa wasiiro iyo madaxdaas marmarka qaarkood waxaa loo yeedhaa madaxweyneyaasha iyo dadka wadamada xukuma ayaa loo yeedhaa oo laga ayaa maarata laga maarata la update garayaa laga wargeliyaa arinku siduu u socdo marka waxa weeyaan arrin qorshaysan oo loo wada jiro wadamada iyo igaad oo socota ay arintaana kor ka wadaan madaxweyneyaasha iyo dadka wadamada hogaamiya